deegaankan oo lagu magacaabo doon buraale oo u dhow degmada qoryooli ee wilaayad salaamiha shabeellaha hoose ayaa waxaa shalay galabkii ka dhacay xad ka mid ah xuduuda allaah kuwaasoo lagu fuliyey saddex gabdhood xadkan oo ah xadusina islamarkaana ka dhacay deegaanka doon buraale ayaa waxaa soo xaadiray bulshada ku nool deegaankan iyo deegaanada u dhow xadka ayaa waxaa lagu fuliyey saddex gabdhood oo ku kacay fal zino ah iyagoon la horkeenay maxkamadda shareecada islaamka deegaanka doon buraale mid ka mid ah qudaada wilaayada islaamiha shabeellaha hoose ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka ka soo baxay maxkamadda adilada loo cuskaday iyadoona midkiiba lagu dhuftay boqol jeedal maadaama aysan soo marin wax guur ah iyadoo adinka ku maxkamadeen waxaa maxkamadda kudhaanka shareecada islaamka degmada qoryoole xadkan xaddusinaa maanta ku fulisay saddex gabdhood oo sagaal iyo toban sano jir ah degan tuulada cabdi cali oo shan iyo toban jir ah degan tuulada oona cabdulle waxay maxkamadda ku xukuntay in boqorka baash si lagu dhufto oo hadda maxkamada qaala allahu tacaala الزانية والزاني أجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر من حديث عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا في الذكر جلد مئة ونفي سنة وبالله توفيق هذا هو حنجلينا فلنتين xadka zinada ayaa ka mid ah xuduudaha allah ee ku xusan qur-aanka kariimka xikmadda loo jidiyey ayaan ah in lagu ilaaliyo cirdig iyo abtirsiimada waxaana zinada lagu tilmaamaa dunuubta ugu liidata dadka muslimiinta ayna la gudboon tahay inay iska ilaaliyaan zinada iyo wax waliba oo horseedi karaa